magaalada kismaayo ayaa sanad walba waxaa ka qalin jibiya haween badan oo bartay kuliyadaha kala duwan ee lagu barto jaamacadaha kuwaasoo intooda badan barta kuliyadaha caafimaadka lagu barto gabdhaha wax ka baranaya waxbarashada jaamacadaha ayaa inta badan waxa ay la kulmaan caqabado badan oo xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada waxaana usii dheer in aysan mararka qaar aysan qaarkood helin fursado ay ku helaan shaqooyinka magaalada taasoo sabab weyn ay ku yeelan karta horumarka mustaqbalka nolosha farxiye maxamed ayaale oo marti ku ahayd barnaamijka waxbarashada ee ka baxay idaacadda waamo ayaa waxay iga warbixisay waxa ay bulshada kusoo kordhin karto haddii ay wax barato gabadha iyadoona sidoo kale ay ka hadashay in gabdhaha ku guda jira waxbarashada ay guursan karaan oo ay keli ku xiran tahay kartideeda iyo hadafkeeda nololeede bulshadii horumar ayay kusoo kordhinaysaa shaqada ay shaqeynaysana macnaheeda maahan inay gabadha u wadali karin inaysan reer dhaqan karin laakiin haddana qofkii hadduu aqoon-yaan yahay kule ilmaheeda wax u dhigtay wax barto barashada faa'iidadaasay u leedahay haddii bulshadeeda u shaqeynaysana bulshadeedii ayay faa'iido u leedahay oo halkaasna faa'iida ayaa kasoo gelayso ayadii wax baratayna inkaam fiicanay ka helaysaa iyo inay maxaa la dhigi jiro bulshadii horumar u keento nafsadeedana ay horumar u keento caruurteedii ubadkeedana ay horumar u keento in micnaha ay haddana waxbarashadii ay baratay faa'iidadii ay ka heshay hooyadaasi in xitaa reerkeeda ay ku kaban karto haddii odaygeedii weysay oo kale ilmaheedii qof maanta ayada isku tiirsano independent ay noqon karto ayay faa'iido ugu leedahay waalidkeedna ay wax tari karto qofkii intaasoo jeer wax lasoo bareeyay inuu shaqaysto important oo faa'iido weyn ayay u tahay ayadana waxaa jirtay mahmaha la yiraahdo gabadh ama guurha kaa jirta ama god aan u xamiinsanahay gabadha hadday waxbarato inay goorsan karto awlaadeeda haysan karto waxbarashadeeda sii wadan karto shaqaysan karto haddii ay hesho qof mental sabotin u sameynayo oo maxaa la dhihi jiray encouragement fiican u sameynayo family iyo partnershipkeedaba wuxuu ahaado qofka lamaanaheeda ah iyo qofka nolosha familigeeda ay ku tiirsan tahayba haddii laga taageero gabadhaas waxay noqon kartaa qof isku filan bulshadeedina wax tare ubadkeediiyo reerkeedina wax tare dhinaca kalena sahre mataan oo ka mid ah qoyaanada haweenka ahi ee wax ka barta magaalada kismaayo ayaa waxay iga sheekaysay caqabadaha ka hortaagan gabdhaha inay dhammeeyaan heerka labaad ee jaamacadda iyo heerka saddexaad ee waxbarashada jaamacadaha gabdhaho dhan ba horta guud ahaan taas way ka sameeyeen badanaa sometimes gabdha yaraa gaari heerarkaas kala duduwan ee takhasusiga ama b h d dabaa dhahno marka laakiin haddana gabdhaha caafimaadka barta waxay isleeyihiin intaan xirfad ahaan waa ku shaqaysan kartaa bariiskaaga waa ku raadsan kartaa ilmaha gareerkaaga waa ku anfici kartaa sometimes badanaa ayaga iska reebo wax kaloo ayadana culture la dhaha jiro oo dhaqanlante soomaalida ee leedahay badanaa gabadha haddiiba heerkaas yar la gaarsiiye ama familkooda yara caawiyaanba waxaa intaasa laga yaaba inay dhahaan iskaga ekeyso ama intaas buu ku ekow in la dhahaa laga yaaba badanaa laakiin qofka nafsadiisa ka timaadaan go-aanka markuu ku qanca kadib asaa iskaga joogo iyo bulshadiiyo maaragtay dhaqan ahaan yara caawinaysa inay gabadhii howlaheeda kale ee maaragtay inay iska qabsato waxbarashadeeda meelahaas kaga hartaba saa aragtaba gabdhaha badanaa dugsiga sare ama qaar yar baa jaamacadaha gaaray even hadday meelahaas gaaraan hataa inay xirfadoodii ku shaqeeyaan uu joogtayaan bulshada ugu shaqeeyaan aad iyo aad u yarta marka si kastaba haatee inta badan gabdhaha ayaa waxay takhasuskooda ay ku xidhan tahay oo keliya inay dhammeeyaan heerka koowaad ama heerka labaad ee jaamacadaha taasoo looga baahan yahay in gabdhaha aqoon-yahanadaihi ay xoogga saaraan sida ay ku dhammayn lahaayeen inay dhammaystiraan heerka saddexaad ee waxbarashada jaamacadda oo loo yaqaano b h d da